ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac iyo magaalada muqdisho ka daafur iyo hanaanka tirakoobka dadka iyo manadhe soomaaliya oo iyo haddii araday wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha gaar ahaan hay-adda qiimeynta qaranka national statistics agency barnaamijkan wuusoo dareeri doono muddo lama san iyo dheeraad eh iyo weliba lagu fuli doona dhammaan dowlad goboleeda dalka iyo gobolka banaadir iyadoo dowladda iyo ku caabiyi doonta biyowka adeegyada bulshada amniga iyo dhaqaalaha ugu horeyntii meeli waliba hadal kooban ka jeediya waana shanaxaad kubiyey muhiimada barnaamijkan uu sanaleeyay ummada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene
nusqarni in dalkeenna iyo dadkeenna in la xisaabiyo oo ta-dooda iyo levelkooda iyo degaanka iyo degaanada ay kala degan yihiin iyo tiradooda iyo la ogaado si loogu saleeyo go-aamada waaweyn ee dalka la gaaraya aaday muhiim u tahay marka xog uruurintan oo ballaaran oo heer qaran ah waxaa lagu soo aruurin doonaa macluumaad badan oo ku saabsan dadka iyo guryaha iyo maxaan ku dhahaa soomaaliyeed si mataqaanaa xogtoodao sax loo haayo natiijada ka soo baxda tirakoobkana waxaa loo isticmaali doonaa in lagu jaangooyo horumarka qorshaha horumarka qaranka arrimaha siyaasadda arrimaha doorashooyinka arrimaha horumarka wax kasta oo go-aamo ku saabsan ee waaweyn oo dhan baa lagu salayn doonaa haddii aynu hayno jaangooynta dadka iyo guryaha soomaaliyeed muhiimadaasu ayuu leeyahay
sidoo kale weliba meelo ku hadalay guddoomiyaha gobolka banaadir ena duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale wusoona sheegay intii muhiimatay in dadka soomaaliyeed la ogaado tiradii rasmiga iyo manadheba waxaan hadda uga fadhinaa haddii ilaa yidhaahdo wasaaradda qorsheynta qaranka inay ku guulaysan doonto hawshaan ay u istaagtay ee halkan maanta daafurkeeda lagu samaynaayo waxay noqon doontaa taariikh lama iloobaan ah in dadka soomaaliyeed tirakoobkiisa oo saxa in la helo inta ay leegyihiin guryaha iyo dadkaba lab iyo dhidig yar iyo weyn ama dumar iyo rag baan dhahno haddii la heli lahaa tirakoobkaasi waxaan aaminsannahay in xataa lagu dhiiro lahaa loola dareeri lahaa doorashada qof iyo cod ah sidaas si la mid ah ka maamul gobol banaadir ahaan haddaan nahay maamulka gobolka banaadir arrinkaasi waa soo dhoweynaynaa waxaa lay wixii noogu aadanna qaybtaynaan ka qaadan doonaa haddii ilaah yidhaahdo uga dambeyntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa sheegay intii muddaha dalkurooga in ku badan afartan sano inka dambeysay tirakoob intii laga sameeyo dadka soomaaliyeed weli kale uusa ammaanay hay-adaha qiimeynta weli kale uusa ammaanay hay-adda qiimeynta qaranka iyo wasaaradda qorsheynta dadaal shookeeyadan qiimeynta hanaanka tirakoobka dadka iyo minadhe soomaaliya arrinta iyo tirada wasiirada halkan fadhiya in helidda statistika sugan ay tahay arrin ka dhex guuxaysa maskaxda mas-uuliyiinta soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo taageerayaashoodaba haddii aanu maanta go-aamo qaadanno masalooyinna waan idinla wadaagayaa go-aamadaasi waxay noqonayaan kuwo ku sallaysan ama xog dabad laga helay oo hay-ado ay noo soo gudbiyeen guud ahaan ay sameeyeen ama waxay noqonayaan kuwo male ku sallaysan waxaana haddii male keliya lagu dabaqo halis buuba ummadda gelin kara dadkeennu bulshadeennu waxay u qaybsan tahay inaha guud ahaan bulshooyinku ay u qaybsan yihiin lab iyo dhadig da-yar iyo waayeel aqoon in leh iyo in waxbaranaysa in shaqo ku jirta iyoinaan shaqo lahayn innagase wax kalaaba inoo raaca bulshada badhkeed ayaa in ku dhow ayaa abaaro in badan ay saameynayeen